sheekh maxamuud maxamed cali sheekh maxamuud guriceel oo kamid ah culimada sida weyn looga yaqaano deegaanada galmudug ayaa isaga oo khudbad ka jeedinayay masjidka jaamaca turaqay ee magaalada dhuusamareeb oo ay isugu yimaadeen bulsho badan waxa uu shacabka magaalada dhuusamareeb iyo ummadda soomaaliyeed uga digay dhibaatooyinka dulmiga iyo mushkiladaha dhulka isaga oo ku booriya bulshada in horumarka iyo dibudhiska dalka laga qayb qaato waa kan sheekh maxamuud guriceel oo la hadlaya shacabka magaalada dhuusamareeb isaga oo ka hadlaya dhibaatooyinka iyo aafooyinka bulshada soomaaliyeed ay kala kulmaan mushkiladaha la xiriira dhulka adulmu firaraabi baan dhahnay dhulka dulmiga lagu sameeyo ama dhismada guryaha haddii aad dhulkan cabir aadan lahayn soo dhex gasho ood qofkii khiyaanto tiraa laguma jeedo sow ilaahay kuma jeedo haddaad calaamadii wax ma ogee tiraa siki ood sikada adugu cabirkii soo gasho sow ilaahay kuma oga fiiri wax ku cafiye ma lahan mar walbood ku intifaacdo xaq bini aadam oon baad ku intifaacaysaa xalaal kuma jirtid ogaaw waxaa la rabaa intaa adugu aad qof xaqiisa qaadan laheed cabirkaaga laga soo soka mara shakiba maxaa kuu keenay dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka daa istiraa meeshaan ama u asagu leeyahay cabirkan iyo adugu amaad leeda shakadoo ku soo galo soo sikaba yaqiinta u soo laabo ma la yeelaa qof waxaad arkaysaa lagu leeyahay laba mitiruu soo galay jidkii lagu socday dadka ka dhexeeyey halkaana naf ka soo gashay markuu is yidhi kan ummadduu ka dhexeeyaa gooni qof gooniyuhu ma lahan ou yidhi kan kan naftiisu ummaddoo dhammaa wada leh haddaan xataa qof lahayn kan kula aad ka soo sikanayso deriska kula ah iyo bulshada socotoo dhan baaba wada leh bulshada xaafadoo dhan baa wada leh xaq bini aadamaad weli taaganta dhismooyinka wanaagsan oo laamigu ka mid yahay yaanaan qabyaynin adinka xataa odayaashiinna mas-uuliyiinta ah dabagala na tusiya dhaha waxaad dhisayda iyo waxaad qabanaysid li'anna is-aaminaadda dal iyo dibad waxay ku imaan karaan wuxuu markay hore u socdaan haddii maanta la kala shakiyo berri dhismi maayo wixii maanta la bilaabo haddii maanta la joojiyo la shakiyo xoolihii lagu bixiyo la waayo ogow berri qof soo dhiibaya ma lahan haddii sidii loogu talagalay hawsha loo wado saasaan rajaynaynaahe oo mas-uuliyiintuna hor kacaan shicibkuna garab istaagaan hawshuna aysan istaagin maalinba meel maalinba meel laamiyaalku waa noo dhismayaan ayraboorradu waa noo dhismayaan jidadku way noo qurxoonayaan antirloogyadu waa noo hagaagayaan isbitaalladu waa noo dhismayaan wasaaraduhu waa noo dhismayaan shicibku waa noo wanaagsanaanayaa nabadda iyo nuurka iyo barwaaqaduna ilaahaa noo soo diina ilaahu noo soo diiy baan leenahay hadalka sheekh maxamuud guriceel oo ka mid ah culimmada ku nool deegaanada galmudug ayaa ku soo aadaya iyadoo ay jiraan dhibaatooyin la xiriira isqabqabsi dhinaca dhulka ah oo ay inta badan ka dhashaan dhibaatooyin